nairobi maxay ku dhisantay waa isli iyo iyo maxay ahayde lacagta hay-adaha iyo maxay ahayde ambasiskan iyo waxanoo n t o oo soomaaliya ka shaqaynaysa oo nairobi lacagta ku cunayso wadamadan aynu qaadka ka soo qaadanaynana ma cunaa yake laakiin markay noo soo diraan wadamo aanana weliba ku jeclayn weeye inta badan waxa ay ku soo darayaan qaadkanimo ogi ya oo waxay noogu badan tahay hadda dhalinyarada waalan iyo waxaan o dhan waa waxyaabahan qaadka ku jira lagu soo heer basarska lagu daray wey maanta lacagta soomaaliya loogu talagalay haddaad qiyaasto waa billions of dollars wey ya mid ma qaadanayno oo de waa nakaa kolba laynagu cunaha laynagu hayo ya ani maalinta ka soo baxay dhibaatadii wixii kama hadlaya lakin waxa lagu yiri maxaan samaynaa ma ka joojinaa lacagta siad ma joojinaysa waa wadda faqiira lacagta ka joojinine maamul uun u sameeya natusa saad u maamulaysiin unba kii markaad same la samayn waayo daba iska iska wada fadhiista laakiin haddana lacagta bajetkaasi sanadkaa loogu talagalay soomaaliya waa la cunayaa ya waxaa lagu cunayaa hay-ad wallo oo wadankeeda ka timiday bajetkaa la siiyey dowladooda uma cilmiso sun baa loo isticmaalaya consultants baa lagu soo dirayaa ya intaasoo lacagaa la siinayaa guryo nairoobia lagu galayaa qaaliya iskuulladooday u diranayaan maxay hayday bal waxaad arag u fiirsataa xamar inta safaaradood ka furan inta safaaradood ee xamar inta somaal safaarada soomaali leh ya iyaanu iyaanu maxay hayday ka furan xafiis yani soomaaliyana u dirna ambasador halkay joogaan maxaa warma joogaan eea fadhiyaan ya kharashkii ku bixi lahaa safaaraddaasi ee shaqaalaheena isticmaali lahaayeen ee marketkeena wax iga soo iibsan lahaayeen ya ee dawladaheena ku raaci lahaayeen ee ba shaqaale inoo qorin lahaayeen nairobi baa laga fadhiisanaya fahamte hay-adaha united nations halkay fadhiyaan nairobi ya sanadkii na soo dhaafay waxaan tagay afar wadan oo east africaan isku maray marka delegation maa la socda kale waaba waxa iga dhaca waxaan soo maray dhow afar wadan waxaan ahayd arisooba dar es salaam uganda kenya uganda ha afartaa waddan baan soo maray waxaan u fiirsanayay dhaqaalahooda si isku bedelay ya dhaqaaluhu wadamada si isku bedelay ya tanzania wax weyn kama arkaysid uganda wax yaroo extra wad aragtaa ya nairobi markaad joogto iyo adisababa ya dhaqaaluhu siduu isku bedelay iyo waxa ka dhisan wax iyo waxa lacag waad arkaysaa lacagtaas inayna tahay lacagta soomaaliya waywa dhaqaalada wax weyn oo kale isma bedelin extra manigan adisooba daaraha lagu dhisa hay ka timida waxa weeyaan lacagtaas fartada siinay ya lacagtii soomaaliya lagu siinay ya nairobi waxay ku dhisantay waa isli iyo iyo maxay ahayde lacagta hay-adaha iyo maxay ahayde ambasiskan iyo waxanoo n t o oo soomaaliya ka shaqaynaysa oo nairobi lacagta ku cunaysa ki waxaan eegay budgetka soomaaliya loogu talagalay billion dollars u ahaa soomaaliyana waxa gaadhay central banka milyon dollars million dollars out billion dollars xagee lacagtaas degtay dibadaha lagu cunay soomaali may cunin soomaaliya cuntadeed mali laakiin budgetku markuu ka soo baxo wadanka waa la cunaya kuley ya inakiina waxa lagaa tobanka milyan isku yaraynayno laakiin waxa kale inaga maqan uma jeedno ya taasi waa mid weeye midda labaad markaad aragto statisticska africa marka laga sheekaynayo ya ee wadan walba wuxuu soo saaro g d b giisu intuu marayo dhaqaalihiisu halkuu marayo waxaa dhaqaalo laga hadlayo dhaqaalo wax ku saabsan oo dhan marka soo africa markaad eegto soomaaliya waa blank ya blank waxba kuma qorna because statistics ma jiraan waa waddan conflict ku jira oo waddan iyagu isku maqan waxay soo saareen ma jirto dowladdii waxyaabahaasina waxay important u tahay mid malaynkasin xagga dhaqaalaha adduunka because waa waxyaabaha lagu xisaabtamo waddanka in lacag la geliyo iyo inaan lacag la gelinin ya oo dadka lacagaha afrika gelinayahay marka soomaaliya eegaan information bay ka waayaan ay arkaan adisooba eleven percent growth rate leh haddii gelinayaan lacagta eleven percent growth rate ka gelinayaan ya soomaaliyana waa dee la bypass karanaya completely intaan soomaalidu isku maqan tahay ya inankana waa inagu maqan yahay ya rag baa noo tashanaya saynu u baabiinaa dadka saynu uga faa'iidaysanaa waxaan leenahay the longest coastline in africa aan leenahay ya waxa waddankeena ku jira macdan cajiib oo malayn karayna ya oo maanta haddii aynu heshiino oynu dalkeenaa dhisano ay noqonayno sacuudi arabia bih noqonayaan yaan yaan waddankeenu haystaa ya dad baa macdantan arkaya ya arkaya coastline-kan kalluunka ku jira iyo iyo waxa ku jira arkaya marka raba inay ka faa'idaystaan haddii ayuu ka faa'iidaysan weydo de dad kala ka faa'iidaysan maxaad ugu diidayda de dad faa'iidaysan adiga haddaana doonin dad dad doonayaa jira waxa wey adduunku waxay isku qabsadaan dhaqaalo wey adaamasade marka dhaqaala lagugu qabsanaya afrika marka ninka loo dhiiyo mas-uuliyad waa inuu horta gartaa inuuna ku helin khibradiisa iyo iyo maxay ahayday yani afkarkiisa iyoona ku helina waa tahay mas-uuliyad ilaahay u dhiibtay kasakooda dadka soomaalida u dhiibay halkan taa haddaad daran weydo oo doolarku ilaahaaga noqdo ya dee markaa ifnaa way kuma lihin aakhirana bay kuma lihi doonteen ya waa lagula xisaabtamaya aakhiro waa lagula